magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ayaa lasoo sheegayaa in muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayeen eeyaha kuwaas oo dhibaatooyin ku haya dadka bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka qaylo dhaamiyey dhibaatada eeda ku hayso deegaanka waxaana marka laga yimaado dhibaatada ay ku qabaan eedu qudhoodu wajahayaan mid uga imaanaysa dadka wadooyinka waaweyn ee magaalada hargeysa ayaa lagu arkayaa eey raxanraxan u socda kuwaasoo qaarkood la sheegayo inay cunaan dadka iyo xoolaha haddaba waa kuwan qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa oo ka hadlay dhibaatada ay ku qabaan eeyaha way badan tahay dhibaatadoodu xoolahay cunayaan dadkay cunayaan nijaastooda iyo kaadidooda ciiddaa ka badan iyagoo mid kale eryanayoo boqoloba isla kaa soo jiirayaan marka waxaa loo baahan yahay in dadka iyo la kala basriyo iyo iyaga dee dowladdan hoose iyo ay dee keento caqli ciidani dhibaato dadkan way ku hayaan iyagana waa lagu hayaa labadaba dee meel xayaanaadka loogu talagalay oo lagu xanaaneeya in la geeya horta wanaagsan wallaahi horta dhibaatada bulshada ku hayaan nasiib ahaan dumarka aad dhibaato uga hayaan oo meel kasta marayaan ka beedha iminka ummaddiina waxbay yeelayaanoo dadka way qaninayaan oo way cunayaan iyagiina intaa waa la dilaya waa la dhibayaa qaarkood cudurray qabaan oo haddana dee waa tahay caasimaddii ad arkaysa la wada joogo caruurtii iyo dadkii waaweynaa iyo waayeelkii intiiba joogaan markaa halahani waxay doonayaan awalan in magaalada laga saaro oo bal meel lagu xanaaneeyo la geeyo amase baadiyahaba loo saaraba magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya oo ay ugu horeyso magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa iyagana waxay qaati ka taagan yihiin eeyaha oo muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay magaalada siibaa dadka kaxeeya gaadiidka khudaarta keena magaalada muqdisho kuwaasoo dhibaatada ugu badan ku qaba eeyaha sida ay warbaahinta marar badan u sheegeen eeyaha ayaa waxaa si weyn u isticmaala ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka dhisan qaybo badan oo ka mid a dalka soomaaliya